waxaanan soo dhowaynayn laakiin in la yidhaahdo magaalaad madaxda dalka laguma shiri karo oo amni ma aha ma garanayno cidda loogu danaynaayo laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo cid walba oo ay ka suurtowdo inay sidaa tidhaahdo inay tahay astaantii qaranka inay tahay magaalo dadka soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan ay gacmahooda ku wada dhisteen inay tahay magaalo aan qolo lahayn ay tahay magaalo soomaaliyeed sidoo kale waxaanan soo dhowaynayn in la yidhaahdo daraf saddexaad oo ajnebi ah hana soo dhex galo daraf saddexaad waa dhaqankii aan soo barannay oo la dhihi jiray ajaaniibtu ha u kala garqaado madaxda soomaaliyeed kaasi waa la soo dhaafay xaaladda dowladnimada ay ku sugan tahay maantay waxay maraysaa shacabka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan inay dareemayaan in sharaftoodii dowladnimada ay soo noqotay sidaas daraaddeed waxaan leeyahay waa la soo dhaafay wakhtigii shacabka soomaaliyeed ay aqbali jireen in iyagoo u jeeda madaxdooda ajnabi u kala turjumo waxaan leeyahay mana yeelayaan shacabka soomaaliyeed maadaama aanay shacabka soomaaliyeed yeelayn annaguna ma yeeli karno wax aanay shacabka soomaaliyeed oggolayn